halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada iyo magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
waxaan idinku soo dhowaynaa haddii aad tihiin dadka traininka maanta meeshaan ku qaatay inaad ku soo biirteen booliiskii soomaaliyeed gaar ahaan booliiska ee goboleedka jubbaland waxaan idin leenaha ku soo dhowaada waxa lagaa rabana waxay tahay inaad ogaatid boliis waa sidiis waa tababar boliis wuxuu u adeegaa bulshada
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada biliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan xaamud oo tababar u soo xiray laba boqol oo ka mid ah ciidamada biliiska ee jubbaland warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaa kalood maqli doontaan dowladda norway oo dad soomaali ah dib ugu celisay soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka colombiya ayaa raadinaya wadiiqooyin kale oo ay hore ugu socon karaan kadib markii heshiiskii nabadda ee mucaaradka ee faarki iyo dowladdu ay hafaano ku kala sexdeen ay dadweynaha reer colombiya afti ku diideen kaasi oo soo afjari lahaa dagaallo dalkaasi ka socday muddo labiiyo konton sano ah madaxweynaha dalkaasi juan manuel santos ayaa isniintii la kulmay dhammaan madaxda xisbiyada isagoo amray wadaxaajoodayaasha inay dib ugu laabtaan havana cuuba oo ahayd goobtii ay wadahadallada nabaddu ka socdeen muddo afar sano ah codbixiyayaasha reer colombiya ayaa cod gaaraya boqolkiiba konton dhibic labo ku diiday heshiiskaasi nabadeed iyadoo dhinaca kalena ay ogolaadeen wax ka badan boqolkiiba sagaal iyo afartan waxa ay dadka dhaleecaya heshiiskani ku sheegeen in uu mucaaradka uu dalabkooda aada u badnaa madaxweyne santos iyo hogaamiyaasha mucaaradka ayaa labaduba wacad ku maray inay sii wadi doonaan wadaxaajoedyada aana heshiiskama dambaysa gaari doonaan
kooxda taalibaan ayaa lagu waramayaa inay la wareegeen dhul ku yaala magaalada waqooyiga waddanka afghanistan ku taalla ee kundus kadib markii ay weerar ku qaadeen xilli hore dad deegaanka ah ayaa v o a u sheegay isniinta in dagaal uu ka dhacayay qaybo ka mid a bartamaha xarunta gobolka halkaasoo ciidamada amniga afghanistan ay isku dayeen inay difaacdaan oo ay ka difaacdaan kooxda taalibaan xarunta biliiska iyo xarunta guddoomiyaha gobolka mas-uuliyiin ka tirsan kuwa gobolka ayaa weli ku doodaya inay dowladdu gacanta ku hayso goobihii lagu dagaalamay ayna sidoo kale shaqaynayaan xarumihii dowladda ee magaalada kundus halkaasoo muddo kooban sanadkii hore ay taalibaan marqabsatay afhayeen u hadlay taalibaan ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay calankooda cad ka taageen bartamaha magaalada kadib markii ciidamada afghanistaaniyiinta ay meesha isaga baxeen laakiin warkaas oo baxay howlgalka neto ee taageera dowladda afghanistan ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda afghanistan ay weli maamusho kundus ayna ciidamada amnigu joogaan deegaanadii lagu dagaalamay
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a in ka badan laba boqol oo ciidamo boolis ah ayaa tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo waxaana ciidamadani ay ka mid yihiin ciidamada loogu talagalay inay sugaan ammaanka goobaha ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada cusub ee lagu wado inay ka dhacdo magaalada kismaayo wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
munaasabadda tababarka loogu soo xidhayay in ka badan laba boqol oo ciidamo boolis ah islamarkaana ka mid noqon doona ciidamada booliska ee maamulka jubbaland oo ka dhacday dugsiga tababarka booliska ee kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed iyo madax ka socotay booliska amisom tababarkan oo ay fuliyeen saraakiisha ciidamada booliska ee amisom ayaa waxaa dhanka dhaqaalaha ka taageertay laanta horumarinta arrimaha caalamiga ee dowladda u k ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyey ayaa lagu wadaa inay ka mid noqon doonaan ciidamada loogu talagalay inay sugaan ammaanka goobaha ay ka dhici doonto doorashada baarlamaanka ee magaalada kismaayo muddadii saddexda bilood ee uu tababarka socday ayaa waxaa ciidamadan la baray arrimo ay ka mid yihiin anshaxa ciidamada booliska soomaaliyeed sida looga hortago rabshadaha iyo sidoo kale xaqiijinta ammaanka goobaha dadweynaha ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha maamulka jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish oo ka hadlay munaasibadda ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey marxaladihii kala duwanaa iyo sidii loo asaasay dugsiga tababarka ciidamada booliska ee magaalada kismaayo
waxaan isleeyahay maanta anigu farxad gaar ah waxaan ku dareemayaa dugsigan isagoo bacaad ah baan eber ka bilaabay bal dowladnimo inay belo leedahay halkaan markaan keenana waa layga bedel haddana waan ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay warshadaan kala go'ayn warshad aan kala go'ayn oo maalin walba laba boqol ka soo boodayso soomaaliya waa waxay ku faani kadho jubbalandna waa waxay ku faani kadho taliyaha biliiska waxaan leenahay halkan warshad baa kaaga socota haddaad geli lahayd international community iyo haddaad adigu jeebkaaga xoqi lahaydba ogow xeradan oday afka ku kala haysaa waxaan codsan lahayn in loo dhaqso lahaado oo loo dhiftan lahaado meel kasta mar inta haddaannu joogno waa kaaga mahad celinaynaa jubbaland qaybteeda waa qaadanaysaa fiiri maalinta aannu bilaabaynay muddo dheer baa nala lahaa waa laylala dhisayaa waa layleeda qabanayaa soo gala ayraboorka gudihiisa ma suurtoobayso madaxweynuhu wuxuu yidhi maalintii dambe cirku baa dullaameen waxa ugu horreeya annagaa bixinayna ee bilaaba waan bilownay iskaa wuxu qabso iyo lacagtii baannu ku bilownay maanta wata kooraskan kooraskii ka horreeyey ballantu waxay ahayd mudane taliye waa nala kala noqdaan u malanaya lacag hal malyan oo meelaha wareegaysay in dugsiga kan laga dhigo dugsi konkoreed oo barmareeda ma naqaan meelay aaday lacagtaa waxaan codsan lahaa inay naloo soo cesho dugsigaanu sidaan kuma sii jiri karo roob baa imaanaya abaar baa imaanaysa dee hadda dowladdii doorashayba ku mashquulsan tahay oo hadda tabarna looma hayaa laakiin adaa tabar noo hayaa adigu waa dooran tahay waxaan kaa codsan lahaa ciidankan booliiska meeshaanu hadda ku jiro waxaan codsan lahayn in laga bedelo laga caawino taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed maxamed xasan xamud oo isna munaasibadda ka hadlay ayaa ciidamadii tababarka loo soo gebagabeeyey u jeediyey hadal ku aadan waajibaadkooda shaqo ay noo suurto gasho in aan soo xirno tababarkii labaad oo ay fuliyeen tababarkiisa amisom iyo somali federal police oo ay deeqbixiyaasha u k david iyo unabs oo ayadana lahayd fulinta aan ugu mahad celinayno runtii waxaan idinku soo dhoweynaa haddii aad tihiin dadka traininka maanta meeshaan ku qaatay inaad ku soo biirteen boliiskii soomaaliyeed gaar ahaan boliiska ee goboleedka jubbaland waxaan idin leenaha ku soo dhowaada waxa lagaa rabana waxay tahay inaad ogaatid boliis waa sidiis waa tababar boliis wuxuu u adeegaa bulshada markaad bulshada u adeegaysid waxaa lagaa rabaa ee dhaqan ahaan ee muuqaal ahaan aqoon ahaan qof ku filnaan kara inuu u adeego bulshadan oo ka cilmi badan ka xoolo badan ka caqli badan ka dhib badan marka haddii ilaahay idmo maanta waa maalintii tababarka idin xirmay daraad bay ahayd markaan halkaan tababarkan idinku furnay wax la tiriyey way fududahay maanta saantiina iyo suluqaadiseen way way habboon tahay laakiin waxaan dardaarankeena uu yahay tababarka waa joogto hadda waad gelaysaan shaqaa bilaabaysaan waxaadna kolley shaqooyinka ugu horreya aad bilaabaysaan oo noqon doontaa inaad ka qayb qaadataan doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedka jubbaland ka dhacaya ayaad maarad ka qayb qaadan doontaan waxaa mar kasta maskaxda aad ku haysaan wastaciinuu bisabri wasalaati waay haddii adiga aadan ilaahay ku xirneen ummaddan wax badan uma qaban kartid marka si aad ummaddan wax badan ugu qabato ummadda waa dhibban tahay dhib badanaa la soo maray qofkii ka bixin lahaa adiga waay koofiiddan buluuggan waay goodirkan waay qofka ka bixin lahaa dhibka jira maanta ugu dambayntii waxaa munaasibadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere oo u mahadceliyey dhinacyadii maamulka jubbaland ka taageeray tababarka ciidamadan booliska tababar baa idiin dhammaaday ciidanka boliiska dowlad goboleedka jubbaland ayaad ku soo biirteen ku soo tababarateen waxaa laydinka rabaa inaad ku soo kordhisaan waxyaabo aad i aad u fara badan oo nabadda taageeraayo nabadda u hilinaayo cadaaladda u hilinaayo bulshada u hilinaayo horumarka u hilinaayo dhinac walba inaad soo kordhisaan baa laydinka rabaa baliiska waa saaxiibka bulshada sharcigana u hilisaan ilaalintiisa iyo fulintiisaba annagu waxaan ballanqaadaynaa oo idinka ballanqaadayn wixii karaankayga inaan idinla qabanno laga bilaabo maanta tababarkiina wixii aad soo barateen inaad bulshada la dhex gashaan wanaag uga shaqaysaan cadowida badan ee bulshada dhexdeeda ku jira inaad kala dagaalantaan
ciidamadan ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka magaalada kismaayo oo la filayo in dhowaan ay ka bilaabato codbixinta doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda cusub ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor talaadaha afarta bisha oktoobar sanadka waxaad weli naga dhagaysanaysaan v o a bilihii u dambeeyey waxaa la sheegay in ilaa iyo toban qof oo soomaaliya oo dhallinyaraha u badan laga celiyay waddanka norway kuwaas oo meelo kala gedisan oo soomaaliya dib loogu celinayay dadkaas ayaa isugu jiray kuwo sharciyada loo diiday iyo kuwo kala degnaanshiyihii ay haysteen dib lagula noqday kadib markii lagu helay musuq maasuq iyo wax isdabamarin markii horeba ay ku heleen sharciyadaas dadka la celiyey waxaa ka mid ah axmed ashkar cali oo dhowaan magaalada muqdisho dib loogu celiyey wariyaha v o a saare cabdi axmed ayaa ka wareysatay sida ay wax u dhaceen waxaana uu ku warceliyey ashkir sida tan aniga waxaa laga qabtay magaalo la yidhaahdo koonfurta ku taalo oo kafiristan maalintii ahayd bishu toban iyo labaatanka oo maalin talaada saacadda markay ahayd santii subaxnimo aroornimo anoo weysu soo kacay soo kacay adinka waxay ka dhiman tahay salaadii ayaa soo kacay musqushaan galay qolkii ii furanayay markiiba askartaan yimideen qolka markii iga waan furiyay ninka qolka waa furiyay wax jooga mada musqusha igu soo garaaceen musqushaan ka furay soo baxeen maxaa ihi way sii aari waa musqushaa ku jira soo dhamaysto soo xaaji dhamaysto waa nin imaana iridda musqusha ii istaageen waa soo dhamaystay waa weysaystay waxay dhaheen nin adiga miya axmed ha aa idhi axmed waa aniga adaan ku baana ku soconnaa inaan ku qaadnaa rabnaa cusba ku qaadno lagu celiyo maxaa ka qabtaa haye soo dhawaada ari welcome soo dhawaada iri waxba kama qabo waa in raacaya insha allah isuga waxyar salaadaan dukanaa iri dukay dhahayd laba sunnaan dukaday salaadii faralkaan dukaday salaad subaxaan dukaday halkii aan dharkii ku labistay halkii aan boorsooyin ku aruursaday wixii ku aruursaday qof inaan la hadlo mobil iga qaateen labadii drafar mobilada haysta waa iga qaateen qof inaan la hadlo laanin waxaan ahay markaas kiis ugu soo galay oo meeshaan xoogaa ka shaqashaqay ka shaqaysto kaararkii waxaan gadiyo xawraadii waxaas xoogaa ku haysto ahay qof lama hadli kartay dhehen mobilkan waa dumiyeen nabada dheheen waa garta baabuuray saareen halkaasa dhabar laga soo saaray waxaa la geeyey magaalo la yidhaha kristan oo gobolka laga xukumo markaasaan joogo garoonka la geeyey diyaaradaa laga soo saaray waxaa la geeyey oslo qardabo airport la yidhaha aa laga dejiyey subaxdii halkaasa askar kale nagu sugaysay naga qaadeen asi oo u dhow airportka oslo ayaa la geshay kadib maxaa dhacay marka airportka lagu geeyey ilaahay airportkii booka lagu sheeyey xabsigaa la geeyey xabsigii alaabta laga baaray wixii la babaaray dharka lagaa siibaa buu yidhi war maxaa dhacaya yidhi oo laga siibaa sharciga qofka soo gala meeshaa saasa loo baaraa layidhi keliga maahan waa sharci qofka soo galo dhabtaasa loo baaraa wixii ala wareysay sagaar ma cabtaa maalintii intaas sagaara leedahay war sagaar meela sagaar dhamaca baan idhi kaaraa leedahay lagugu qodaa sagaar maalintii inta saacadiiba laba xabo sagaara leedahay sagaar dhamaca baan idhi balaan ku dhacday ka tagaa idhi halkaasaa la geeyey xabsigii waa garta ee bar- anigu niman badan oo ajnabiyaa ku jiray meeshii yar kanadi kemiya ku jira lagu haystay meesha oo osa soo aaday oo soomaaliya kaasaa ku jiray waxaa idhi sikal room aan rabaa aniga qof la seexa maaha qolalka laba laba qol waaye oo laba laba sariir waa iska fuulo anigu qof la seexa maaha sikal room aan rabaa baa siintiraaday kadib markaa jira wargeynta maya waa lagu siina la yidhi qol gooniyaa la idijiyey alaabta ii keen markaasaan seexday intaana qolka tegina la imaaday waxaa la yidhi meeshaan soo fadhiisto warqadaan la yidhi siix wixii lagu qoray in lagu celinaa oo lagu xeena lagu seextay lagu jaraa haddaan wax siixaar aniga shan sana waddankaa ma joogana ari oo qasab ku siixi maani qasab igu qaadaya waa garta axmed oo bal marka warqadda saxiix lagugu yiri maxay ahayd maxaase ku qornaa warqadda waxaa ku qoran inuu qofkaanu dalbanaysid in lagu cesho marka waa diiday qoraaddii maxkamadda soo xukuntay maxkamadda waddanka u sarreysa soo xukuntay in lagu cesho anaa raalli haddaad siixdo waxaa ku qorayso anaa raallit adiga adduunkan waxaa kaga mamnuuca qof hadduu siixo ma la wixi karo mana la la hadli karo laakiin qofka qasabka lagu qaado maahan qaxootiga inaba dabada marka haddii warqaddii aad diidda inaad saxiixdo sidee ogolaanshee lagaaga helo diyaaradda lagugu soo saaray soomaaliya lagugu soo diray waxaa lagu soo saaray niman caada qaatayaala oo dawlad sheegana eraboolka jooga magarashiga xoogaa yar lacag la siiyaa nimankaasaa lala hadlaa email loo dira waa soo wadnaa la yidhi soo qaata kuleeyihi maxaad ku ogaatay in eeraboodiyada oslo iyo muqdisho ay ka wada xiriireen oo ka wada xaajoodeen in dib laguu soo celinayo waxaan ku ogaaday aniga waxaa lay qabtay hadda kahor laba kun iyo afar tobanka bisha December maalintii lixaad bisha lixaad sanadka laba kun afar tobanka eeraboorka xamar u direen email u direen anuu xiro hadda xabsigaan ku sheega ku jiray waxay u direen gaafow wuxuu soo yidhi haddaad soo celinaysaan waa inuu raalli yahay soo siixay aad keentaan hadduuna siixi wadin raalli waa ma keeni kartaa haddaad keentaan waa celinaysaan gaafow saas bukuu yidhi nimankii laba habeen xabsi ku jiri waa la celiyey gurigaad ku laabaa la yidhi tigidaa la jaray mafahad saasaan ku laabtay aniga laba kun iyo afar tobanki marka haddana waa markii labaad hadda laakiin farmasoonka aan ka helnay soomaali ka helnay erboorka aan ka helnay inay nimankaan lacag qaadiya lacag qaadanaan dadka saas lagu wado lagu hogaaminaa maca dad sharcigaa ku jiro deganaashihii logdigaa ku jiro dadka la qaada wiil waxaa iga horreeyay aniga shan caruura laga qaatay asaga soo musaafuriyey oo hata iyaga ii sheegeen imigarash soomaali sheegeen muraayad ma jirsan muraayadda ninkaan kaa horreeya jabshay wuxuuna ku jabshay nimankii qabta ilmaha iga maqan shan caruura iga qaateen annaga waa soo musaafuriyen ku weyey muraayadda ma jabshay oo maxaa u qaba weyse nimanku qaba weyse ma ma ma anaga madaxdaa dira naga celisay madaxdaa naga taraysa bulis aniga laba kun iyo saddex iyo tobanki aa lagu diiray sanadii laba bilood aan sugaya jawaabta interviewga aan galay qofkii interviewga ila galay ka hor jawaabta lagu siiyey ani sanadooda kabacdi waxaa la yidhi muqdisho waa nabad dowladda federaalka waa soomaaliya federaal noqotay kumeel gaar waa ka baxday waa nabad tasadid ma lagu siiyey magarad waa istifaaci kartaa nimankaa qabiil ma laha aniga mana istifaaci karo looyaraan qabsaday waa lagu soo cesheen maxkamadda la diray waa qabsaday looyarkaan dana qabsaday maxaga waa lagu soo ceshay waa lisaasan lagu diiday aniga waa tahay ugu dambayntii marka hadda rajadaadu maxay tahay aniga alxamdulilah ma jooga rajo waa dhamaatay mar haddaan xamar joogo helmeygi toddoba sana ka maqnaa dhex joogo kaasi waxa uu ah axmed ashkar cali oo dhowaan laga soo celiyey waddanka norway magaalada muqdishona ku sugan waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a zaara cabdi axmed halka aad ka dhegeysaneysaan waa v o a
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maraykanka ayaa ku dhowaaday inuu keeni kari waayo kootada qaxootiga ee sanadkan ka hor intaanay xidhmin miisaaniyadda sanadkan shan qof oo keliya ayaa dib u dhacay sanadka dambe marka la fiiriyo yoolka dowladda ee ahaa in dalkan ay soo galaan sanadkan qaxooti gaadhaya shan iyo siddeetan kun oo qof labayo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ayaa dalkan waxaa xumad siyaasadeed ka abuuray siyaasadda aqbalaadda qaxootiga arrintan ayaa lagu dhawaaqay wax yarun kadib markii xubno ka socday hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee refugee congress ay yimaadeen washington si ay ugala hadlaan walaaca qaxootiga jeff swicod ayaa warbixintan inoo soo diray waa kan ibraahim xasan daadurey oo inoo soo jeediya seljika karvavika waa ergey ka timid iowa Hopefully, uh, we are uh, thinking that our, our votes and our ideas and um, our waxaan rajaynaynaa in afkaarteenna codkeenna iyo u doodisteennaba in ay caawin doonto koongareeska inuu ansixiyo tiro badan oo qaxootiga dib loo dejin doono maraykanka sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka larger number of refugees that would be resettled to the United States in 2017.
sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee unhcr ayaa waxay sheegtay in in ka badan lixdan iyo shan milyan oo qof oo dunida ah oo ay soo barakiciyeen colaado labaatan milyan oo ka mid ah ay yihiin qaxooti aqalka cad ee maraykanka ayaa doonaya in maraykanku uu qaxootigaasi ka qaato boqol iyo toban kun sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka christopher boyn ayaa waxa uu ka tirsan yahay u n h c r waxaana uu sheegay in dal walba ay tahay in uu ka geysto arrinta wixii karaankiisa ah So the world is now facing uh, a refugee situation of a scope and nature that it has not seen.
dunidu haatan waxay waajahaysaa xaalad qaxooti oo baaxad weyn oo aan hore loo arag waxaana la joogaa wakhtigii dhabta ahaa ee loo guntan lahaa xal farsamooyin iyo habab cusub oo dunidu ay ku tallaabsato si wax looga qabto xaaladda New ways for the world to step up and address the, the situation at hand.
waxaa jiray dalal qaar ka soo horjeestay arrintaasi iyadoo kadib ah, markii boqolaal kun oo qaxooti ah ay ku soo burqadeen yurub deyrtii lasoo dhaafay ay hogaamiyaasha dalalkaasi qaarkood ay ku dhaqaaqeen inay dhaqsi u xidhaan suudimahooda musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa hore wacad wuxuu ugu maray in qaxootiga syriya dib ugu celin doono halkii ay ka yimaadeen We have no idea who they are, where they come from. There's no documentation. We have to be crazy. Uh, No, no, I will tell you. They're wax going on fikir their ah way.
kama haysanno cidda ay yihiin halka ay ka imanayaan wax waraaqa ahna ma sitaan waa waali maya dalkoodii ayay ku noqonayaan waa in aan celinaa We have to. We have to. We have sarjika karavavika waxay sheegtay in walaaca xagga amniga uu yahay mid aan sal lahayn waxay sheegtay in qaxootigu ay yihiin dadka ugu badan ee sida aadka loo baaro islamarkaasina xanaan iyo howl soconaysa muddo laba sannadooda ay soo maraan Unfortunately, uh, many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't. Uh, many of the of people think uh, that waxaa nasiib darro ah in dad badani ay qabaan in qaxootiga imanaya dalkan ay yihiin argagixiso taasoo aan run ahayn dad badan ayaa waxay sidoo kale qabaan in qaxootiga aanay canshuur bixin oo sidaasina ay ugu nool yihiin maraykanka taasoo iyadana aan run ahayn live in the United States for free, which is not true.
karavavika waxay sheegtay in dadweynaha loo baahan yahay in la baro waxyaabaha ku saabsan qaxootiga iyo sida taariikh ahaan wax badan ay ugu tabaruceen bulshada maraykanka
warbixintii jeffes wicon waxaana inoo soo koobiyey ibraahim xasan daanduri halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale qaramada midoobey ayaa ka digaysa in nolosha kumannaan kun oo qof oo ka qaxaya dagaallo iyo dhibaato lagu hayo ay halis ugu jiraan isir nacayb sii kordhaya liisa shlein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada geneva ee waddanka switzerland oo uu ka socdo shirka sanadlaha ee hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r waxaase warbixintan inoo tarjumay inoona faahfaahinaya jaamac buule jaamac ergada shirka guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga u n h c r ayaa tirada ugu dambaysay ee qaxootiga iyo barakacayaasha caalamka ku sheegtay in ka badan lixdan iyo shan milyan oo qof madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga filibo grandi ayaa yidhi in argagaxa ugu badan ee dhibaatooyinka barakacayaasha ay ka imaanayaan dalka siiriya The arrival of large numbers of refugees and migrants has created panic and political instability in the global north, fueled by irresponsible qaxa politicians.
qaxootiga ka imaanaya siiriya waxa uu abuuray weerarkii ugu badnaa ee dejinta qaxootiga ee qaaradda yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida isagoo ku ammaanay waddamada ay ka mid yihiin australia jarmalka iyo sweden qaxootiga tirada badan ee ay qaabileen filibo grandi waxa uu aad u dhaliilay waddamada kale ee reer yurub oo qaxootiga siiriya iyo waddamada kaleba ka xirtay xuduudahooda islamarkaana xaaladii murugsanayd sii murjiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimuun ayaa ergada shirka u sheegay inuu ka caraysan yahay cadaalad darrada dagaalka uu abuuray The situation in Syria is one of the most dramatic and tragic in the world.
ban kimuun ayaa yidhi dunida mas-uuliyad ayaa ka saaran tirada badan ee rag dumar iyo carruur ah ee la leynaya oo dhaawac iyo dhimashaba leh waxa uu yidhi haddii ay rabitaan iyo danayn hoggaameed uu jiro dhibaatooyinka barakicinta iyo dagaalada waa la xallin kari lahaa
warbixintii liisa shlein waxaana inoo soo koobiyey jaamac buulla jaamac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee adduunka fifa gianni infantino ayaa doonaya in ciyaaraha kooxaha kubadda cagta caalamiga ka qayb qaadanaya koobka adduunka laga dhigo kooxood taasoo ka badan intii uu ballan qaaday inuu ka dhigi doono kooxaha ka qaybgelaya ciyaaraha caalamiga ee koobka kubadda cagta adduunka intii ololihiisa uu ku guda jiray infantino ayaa sheegay in kaasi kooxood ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaata koobka adduunka ee sannadaha soo socda waxaana uu soo jeediyey in kooxood oo ka mid ah kooxahaasi ama dalalkaasi laga ciribtir firi doono ciyaaraha kahor intaan ba la gaarin guruubyada taa oo micnaheedu ay tahay in labiyo soddon kooxood ay guruubyada ku soo bixi doonaan oo lix iyo toban kooxoodna ay ku hari doonto wadarta guud marka laysu geeyan ay noqon doonaan siddeed iyo afartan kooxood infantino ayaa hore u soo jeediyey intuu ololihiisa uu ku guda jiray in ciyaaraha kooxaha dalalka kala gedisan ee caalamiga ka qayb qaadan doona uu ka dhigi doonaa haddii uu ku guulaysto madaxtinimada xiriir kubadda cagta ee fifa inuu ka dhigi doono afartan kooxood hase yeeshee hadda wuxuu soo jeedinaya in siddeed iyo afartan kooxood laga dhigo tababaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid zinedin zidan ayaa sheegay in naadiga real madrid ay ku guda jirto dhibaato aad u xogan kadib markii naadigu ay ku guuldaraysatay afartii kulan ee ugu dambeysay in wax guula ay gaarto zinedin zidan ayaa kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka dalkaasi spain kooxdiisa real madrid waxa ay barbardhac la gashay naadiga eber oo waddankaasi spain ka dhisan waxaana uu sheegay in real madrid ay weysan tahay waxa uu ugu yeeray khiyrada naadigu ay u baahan tahay waxaana uu tilmaamay in naadiga real madrid ay wakhti xun hadda wajahayso kulankaasi ka hor ayaa waxa ay barbardhac la gashay naadiga las balmas iyadoo koobkii champions leaguena brusha dortmund ay goolal bareejo laba iyo laba la gashay wararka xanta ee suuqa ciyaartooyda kala gedisan ayaa sheegaya in naadiga kubadda cagta ee chelsea ay doonayso ciyaaryahan shilio tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa la sheegayaa in uu doonayo in uu deshilio ku beddasho ciyaaryahan seska fabrigas oo naadiga chelsea hadda uu ciyaara sida ay qortay marigtada ciyaaraha ka faalatay calcio mercato web waxaa naadiga ay siiminay suurgal tahay in ciyaaryahankaasi ee seska fabrigas oo hore ugu soo ciyaray kooxaha barcelona iyo arsenal ay keeni doonto gegada sansir stadium naadiga ay siimilan ka ciyaarto iyadoo ay suuragal tahay in lagu beddasho ciyaaryahan deshilio oo qadka difaaca uga ciyaara naadiga kubadda cagta ee ac milan andre hareer oo naadiga kubadda cagta ee manchester united u ciyaara ayaa markii ugu horraysay isaguna lagu yeeray inuu ka mid noqdo ciyaaryahanada xulka qaranka waddankaasi spain dhowaan waxaa la ciyaari doona kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka oo kooxuun ay isku diyaarinayaan in ay ciyaaraan andre hareera ayaa naadiga kubadda cagta manchester united u ciyaara waxaana ay fursad u tahay in markii ugu horraysay xulka waddankiisa spain uu u matalo ciyaaro caalami ah dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha adduunka halkaad kala socotaanna waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka iyo cumar dhuuley
oo aan sayoob ahayn fallaadh caashaq uu oganay sidcawliguma dhicin soo inan saaceediyo filkeedu ugu qurux badan farsamada ilaahay lagu farayaraysaylagu farayaraysay ficil weyn may kelin lagu farayaraysay ficil weyn may kelin Sudumar bakotiyo, sudumar bakotiyo, farmadera nada.
heesa sifad galbeed allah u naxariistay fanaanka cumar dhuule cali waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jiraadi kula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo idaacadda dhallinyarada dhammaantii isku duuban waxaan iskaga tegaynaa dhegaysi habboon heestaasi
Fad galbeed ka muuqdo fodda dahab la moodo tiir sagal ku fororo qaybsaday fallaadhaha fad galbeed ha muuqdo fodda dahab la moodo tiir sagal ku fororo qaybsaday fallaadhaha ama ubax fayoobo aan faraa la saarin fidiisa nuurkaagu fidaya